waa mahadsan tahay colaad wareegto ayuu soo saaray xalayto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaan wareegtadan ujeedadeedu ay ahayd in la hakiyo dulimaadyadii soo gaari jiray magaalooyinka ay xukunto galmudug guud ahaan waxaana wareegtadan lagu sheegay in hakad la geliyo ama la joojiyo dhammaan dulimaadyadii soo gaari jiray iyadoo si toos wareegtadan ay ugu socotay wasaaradda gaadiid socodka iyo dhulka galmudug wasaaradda amniga iyo hay-adda socdaalka iyo saadaasha hawada soomaaliya iyo dhammaan shirkadaha diyaaradaha ee iyagu galmudug yimaada marka maxay tahay ujeeddada ka dambeysa amarkan galmudug a ku joojinayso duulimaadyada ee kusoo beegmay xilli xumad siyaasadeed ay ka ogan tahay gobolka waa mahadsan tahay colaad sida og tahay galmudug waxaa shalay soo gaaray guddi isugu jira xildhibaano labada aqal oo dawladda ka tirsan siyaasiyiin iyo dad danaynayay in ay xaliyaan duldaleelada yar ee jira waxaana shalay ilaa iyo hadda aan kula hadlayo socda shareer gooni gooniha iyo kuwo la isugu keenay madaxda dowlad goboleedka galmudug madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka waxaa jira wadahadalo iyo waxyaaba qaar oo lagu heshiiyo hordhaca sidaas sidaas la ajligeed marka waxaa tan kalifaysa in aysan jirin ama aysan imaanin culays kale oo ka imaada dowladda dhexe ujeedka ugu weyn ee wareegtadan waxay ahayd in la hakadgeliyo diyaaradihii kusoo wajahnaa deegaanada iyo degmooyinka aan qatalin arrinta khilaafka ka dhalisay galmudug ee ilaa maanta maamulku la daala dhacayo waxay ahayd in maamul goboleedyadu ay qaarkood farageliyeen waxyaaba dastuurku awood u siinayo dowladda federaalka oo keliyana go-aan ka gaarto oo ay ka mid ahaayeen arrimaha dibadda khilaafkii khaliijka haatanna waxaad ku xadgudbaysaan qodob kale oo waxaad socdaalkiibaad amar kusoo rogaysaan arrintaas oo ma sii hurinayso khilaafkii iyo xiisadii idinka dhexaysay maamul ahaan iyo dowladda dadka hadda anagu aan u sababeynayno oo aan joojinayno oo aan diidanahay in ay sii huriyaanna waa dad dowladda soomaaliya magaceeda dadka ku matalo waaye marka anagu waxaan diidanahay wixii wadahadaladii xildhibaanadii kaxamar ka yimid iyo heshiisyadii la gaaray waxaa jira dad intaba aanan ogolayn oo raba in hadda iyo burbur ay ku furaan ama dhibaato ay ka sameeyaan sidaas la adligeed ayaan waxaan ku gaarnay go-aan in la hakiyo duulmaadyadii xamar ka imaan lahaa si aysan usii dhicin waxyaabihii hadda la gaaray inay burburaan ayaan u joojinay laakiin cabdullaahi markaad fiiriso waxaa war-saxaafadeedka ku jira in diyaaradaha amisom loo ogol yahay ama ciidamada amisom inay yimaadaan deegaanada galmudug iyo kuwa gargaarka kuwa laftirkooda ciddii doonaysa inay soo raacdo oo cadaado ku timaado maxaa diidaya waa mahadsan tahay horta taasna waxaan u sameynay xaalad jirta oo dee dhulka abaaro badan ayaa iska jira waxaan ogolaanay inay yimaadaan diyaaradaha wada gargaarka iyo sidoo kale kuwa ciidamada amisom oo iyagu sector ama xarun ku leh halkan waxaana keenan waxa waaye iyadu marxalada waaye